halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye uxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxayn sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa kitaabka nebi ishaaciyah oo isagu ah kitaab ay waxiyo fara badan oo masiixa quseeye ku qoran yihiin waxaa kaloo kitaabkani ku qoran ama uu ka hadlayaa waxiyo ku saabsan inaannu ilaah marnaba dayrin doonin reer banu israa'iil markii noogu dambaysay dhegaystayaal waxaannu si tafatiran idinku sharaxnay maaddadii ku saabsanayd waxyiga imaanshaha koowaad ee ciise masiix iyo tan labaad waxaannu aragnay in laba aayadood lagu soo koobay imaanshaha waxaan kaloo idin akhrinnay aayadaha afar ilaa sagaal haddii markaasi aayadaha aynu tafaasiil dheeraad ah idinka siinno ayaan waxyiga aayadda afraad weli la soo kaamilin inkastoo dhismooyin lixaad lihi uu ka socdo dalka israa'iil haddaba waxyigan waxaa la soo kaamili doonaa bilowga marka boqortooyada masiixu ay bilaabato welina wakhtigaasi lama gaarin waxaa kaloo laga soo hadlay zaman barwaaqo iyo in reer banu israa'iil shisheeyayaal ay u shaqayn doonaan waxaa kaloo laynoo sheegay in iyagu ay noqonayaan wadaaddo dhammaantood haddaba sidaas ayuu ahaa fikirka rabbiga markii hore oo wuxuu doonayey in reer banu israa'iil oo dhan ay noqdaan wadaaddo sida ku qoran kitaabkii baxniintii cutubka sagaal iyo tobanaad aayadda lixaad ha yeeshee taasu ma dhicin dembigoodii faraha badnaa aawgii laakiin ilaah baa u soo cusboonaysiinaya ballankaasi markii boqortooyada masiixu ay bilaabato waxaana markaasi loo soo cusboonaysiin doonaa oo kale farxaddooda oo inkastoo ay kari waayeen inay sharciyada iyo xeerarka xajiyaan beri hore haddana wakhtiga masiixa way awoodi doonaan inay xeerarka sida ay yihiin ugu socdaan waxaa kaloo soo dhammaanaya yuhuud nacaybka ka jira dunida wakhtigaasi waxaana bilaabanaya in yuhuudda la taageero waayo waa kuwa markhaatiga uga ah dunida ilaah maalmaheenna reer banu israa'iil iyo kiniisadduba kaamili maayaan wixii ilaah uu doonayey inkastoo aan rumaysanahay inaan ku soconno qorshihiisa iyo barnaamijkiisa waxaanay ugu dambaynta noqonaysaa sidii uu ballanqaaday waxaa kaloo uu ka digey inay imaan doonto maalin dadku ay u muuqan doonaan kuwa cibaado leh laakiinse ay diidi doonaan xoogga ilaaha baaqiga ah waxaannu dhegaystayaal iminka soo gaarnay maaddada labaad ee cutubka kow iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah aayadda tobanaad ee baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan si weyn baan rabbiga ugu reerayn doonaa oo naftayduna ilaahayga bay ku farxi doontaa waayo wuxuu ii xidhay dharkii badbaadada oo wuxuu ii hu'iyey khamiiskii xaqnimada sida aroos dharkiisa quruxda san isku sharraxa iyo sida aroosad jawharadaheeda isku soo sharraxda waxaa haddaba nebigu uu leeyahay si weyn baan rabbiga ugu raynrayn doonaa oo naftayduna ilaahayga bay ku farxi doontaa haddaba erayadaasu waa waxyi waana sida ay noqon doonto marka reer banu israa'iil ay aqbalaan masiixa ilaah marka uu dunida ku soo noqdo waxaa kaloo qoran waayo wuxuu ii xidhay dharkii badbaadada oo wuxuu i hubiyey khamiiskii xaqnimada sida aroos dharkiisa quruxda san isku sharraxa iyo sida aroosad jawharadaheeda isku soo sharraxda masiixa ayaa haatan laga sii hadlayaa oo waa isaga kan ay la joogayaan haatanse way ka fog yihiin oo waxay ku socdaan qushigooda haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu soo gunaanadno cutubkan gaaban ee kow iyo lixdanaad ayaannu eegaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorninku uu leeyahay sida tan waayo sida dhulka biqilkiisa u soo bixiyo iyo sida beertu wixii lagu dhex abuuray ay u soo bixiso ayaa sayidka rabbiga ahu uu ka dhigi doonaa in xaqnimo iyo ammaanu ay qurumaha oo dhan ka soo horbaxaan haddaba ma ahan in xagga maalka ama jidhka oo keliya ay ka horu maraan laakiin barakada dhabta ah waa mid xagga ruuxa ah waxaana intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii kow iyo lixdanaad waxaanan si dawaale ah iminka idinku bilaabaynaa cutubka laba iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyah mawduuca uu ka hadlayo cutubkani waa saddex waxaana ugu horreeya dadaalka masiixa ee israa'iil rabitaanka masiixa iyo rajada mustaqbalka ayaa laynagu hor keenayaa cutubkan waxaana qasab ah in yididiilo iyo filasho weyn ay ku jirayso niyadda rumaystayaasha dhowraya imaanshaha masiixa si uu innaga inooga qaado dunida oo uga gudubno dhibaatooyinka iyo dhirifka ilaah oo imaanaya dhammaadka wakhtiga hase yeeshee qaarkeen baa waxay jecel yihiin in sayidku u yimaado haddii xaalku uu ku adag yahay haddii xaalku uu wacan yahayna dooni maayaan in dhammaadka dunidu ay soo dhowaato ha yeeshee ninna lagala tashan maayo maalinta ilaaheenna haatanna aynu eegno maaddada ugu horraysa oo ah sida reer banu israa'iil ay ugu haminayaan masiixa waxaannu haddaba meeriska ka bilaabaynaa baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore kitaabka nebi ishaaciyaah cutubka laba iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan jeeray xaqnimadeedu sida nuur u soo dhalaasho oo ay badbaadadeeduna sida laambad baxaysa u soo dhalaasho anigu siyoon daraaddeed aamusi maayo oo innaba yeruusaalem daraaddeed nasan maayo markaana asbaabta ay iminka yeruusaalem u dhibaataysan tahay oo aanay nabad u lahayn waxa weeye in masiixeedu aannu halkaasi joogin wuxuu fadhiyaa gacanta midig ee ilaah isagoo sugaya inuu magaaladaasi ku xukumo xaqnimo haddaba waxaad magaaladaasi ugu yeedhi karaysaa magaalo quduus ah haddii aad doonto laakiin haatan waxaad mooddaa xaqnimo iyo quduusnimo inay ka fog tahay hase yeeshee maalintu way imaanaysaa marka lagu tilmaami doono mid quduus ah oo welibana cid nabad dunida keenaysaa ma lahan haddaan yeruusaalem nabaddeeda la helin waxaana iska cad in dunida oo dhaniba ay la taahayso dhibaatida haysata haddaba kuwa masiixiyiinta ah waxaa loogu qalbi qaboojinayaa inay mar ay noqotaba masiixa la joogayaan haddaba diyaar ma u tahay dhegaysto wehelnimada masiixa su'aashaas waa mid hortaalla masiixi waliba haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka nebi ishaaciyah ayaannu haatan eegaynaa cutubka laba iyo lixdanaad aayadda labaad ee baalka lix boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan oo quruumuhu xaqnimadaaday arki doonaan oo boqorrada oo dhammuna sharaftaaday arki doonaan oo waxaa lagu bixin doonaa magac cusub oo rabbiga afkiisu kugu magacaabi doono haddaba in la helo qalbi cusub iyo xaalad tii hore ka duwan oo cusub iyo dhul cusub iyo xaqnimo cusub ayaa waxaa dalbanaysaa magac cusub haddaba garan maayo waxa magacaagu uu noqon doono waxaanse ku faraxsanaanayaa in dabeecaddaadii hore aanay soo noqon doonin waa tii dembiga ah hase yeeshee waxaa halkan laynoogu siinayaa sawir qurux badan oo mustaqbalka quseeya furashada ma ahan oo keliya kiniisadda laakiin qaranka reer banu israa'iil iyo dunidaba waa la soo furan doonaa haatan waxaynu la taahaynaa xanuun iyo qoomamo innagoo sugayna maalintaasi weyn ee furashada haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu iminkana eegaynaa baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore cutubka laba iyo lixdanaad aayadaha saddex ilaa afar waxaana qoran sida tan oo weliba waxaad gacanta rabbiga ku noqon doontaa taaj qurux ah iyo cigaal boqornimo mar dambe laguguma yeeri doono ti la dayriyey oo dalkaagana mar dambe looguma yeeri doono dhulka baaba'a ah laakiinse waxaa lagugu magacaabi doonaa xefsiibaah oo dalkaagana waxaa lagu magacaabi doonaa biculaah waayo rabbigu waa kugu farxaa oo dalkaagana waa la guursan doonaa waayo sida barbaaro inan bikrad ah oo u guursado oo kale ayaa wiilashaadu ku guursan doonaan oo sida ninkii aroos ahoo uu aroosadda ugu farxo oo kale ayaa ilaahaagu kugu farxi doonaa waxaannu qidcooyinkan ku arkaynaa in israa'iil ay jego cusub yeelan doonto haddaba aynu eegno waxa aayaddu ay ka hadlayso israa'iil waa la dayriyey oo dhulka markii aad eegtana waxaad garanaysaa inaannu siraac lahayn oo lamadegaan uu yahay ha yeeshee markii boqortooyadu ay timaado ayaa waxaa loogu yeedhi doonaa xefsiibaah oo macnuhu uu yahay faraxsan bacuulaah waxay u taagan tahay tii la guursaday marka boqorku uu yimaado ayay waxyaabahaasi oo dhaniba dhici doonaan waayo boqorku wuxuu daafacayaa dhulka iyo dadka oo xaadirnimadiisu waxay u taagan tahay farxad haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa cutubka laba iyo lixdanaad aayaddiisa shanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan waayo sida barbaarku inan bigrad ah u guursado oo kale ayaa wiilashaadu ku guursan doonaan oo sida ninkii aroos ahuu uu aroosadda ugu farxo oo kale ayaa ilaahaagu kugu farxi doonaa dhegaystayaal ilaah wuxuu reer banu israa'iil ugu farxayaa sida aroosku uu aroosadda ugu farxo markii uu ujeedo bal iminkana aynu eegno maaddada kale ee labaad waxaana ay qusaysaa filashada wakhtiga marka zamanka masiixu uu bilowdo si bal aynu arrinkan farxadda leh wax uga ogaanno ayaa waxaa loo baahan yahay inaan isla eegno baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore cutubka laba iyo lixdanaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan yeruusaalemey derbiyadaada waxaan dul saaray waardiiyaal oo iyana habeen iyo maalintoona ma ay aamusi doonaan kuwiinna rabbiga xusuustow ha aamusina haddaba in kuwa rabbiga jecel ay ilaah ka rajeeyaan wanaagga yeruusaalem waa wax loo baahan yahay oo waa in la dhowraa marka ilaah nabadda dhulka uu ka naadin doono haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nebi ishaaciyaah baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore cutubka laba iyo lixdanaad aayadda toddobaad waxaa qoran sida tan oo isaga ha nasinina jeerow yeruusaalem dhiso oo ammaan dhulka kaga dhigo haddaba dhegaystayaal sida aynu arkayno ilaah wuxuu leeyahay sida ku qoran kitaabkii iyo xisqeel cutubka kow iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo labaatanaad sida tan anigu waxaan afgembiyi oon afgembiyi oon afgembiyi doonaa iyada oo mar dambana siima ay ahaan doonto ilaa uu yimaado kan xaqa u lahu oo isaga ayaan siin doonaa haddaan intaasi kaga gudubno maaddadii hore ee qusaysay filashada wakhtiga masiixa ayaannu iminkana eegaynaa maaddada kale ee qusaysa ogeysiiska maalintaasi mustaqbalka iminka aynu hoos u aadno ogeysiiska ilaah oo ina ogeysiinayo maalintaas iyada ah waxaanan eegaynaa iminka cutubka laba-iyo lixdanaad aayadda kow iyo tobanaad waa baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan bal eega rabbigu wuxuu tan iyo dhulka darafkiisa ku naadiyey oo yidhi magaalada siyoon waxaad ku tidhaahdaan bal eeg badbaadadaadii waa soo socotaaye bal eeg isagu abaalgudkiisii wuu wataa oo abaalmarintiisuna way ka soo horraysaa haddaba waxaa dadka la ogeysiinayaa haatan masiixa sida aayaddaniba ay tibaaxayso badbaadada israa'iil waxay qayb ka tahay qorshaha nabaaddiinnada ee ilaah waana in reer banu israa'iil ilaah loo baryo si qorshaha masiixa ee dhankooda ah uu u kaamilmo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu dhegaystayaal eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka laba-iyo kontonaad aayadda laba-iyo tobanaad ee baalka sagaal boqol siddeed iyo afartan ee axdigii hore waxaana qoran sida tan waxaa loogu yeedhi doonaa dadka quduuska ah iyo kuwa rabbigu soo furtay oo waxaa lagugu magacaabi doonaa tii la doon doonay iyo magaalo aan la dayrin waxaannu haddaba ogsoonnahay in israa'iil aan maanta loogu yeedhin qaran quduus ah iyo mid la soo furtay waxaa la ogsoon yahay in yeruusaalem ay tahay magaalo la dayriyey laakiin maalintu way imaanaysaa marka xaalku uu isbeddelayo haddaba in khibrad loo yeesho badbaadada ilaah ama la dareemo ayaa keenaysa isbeddel ku yimaada israa'iil iyo dunidaba dadka waxaa loogu yeedhi doonaa kuwa quduusiin ah dhulkana wuxuu noqon doonaa mid la jeclaysto hase yeeshee maanta xaalku sidaasi ma ahan waxaase haatan ay leeyihiin mustaqbal iftiimaya oo ilaah uu kaamili doono waxaa haddaba dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii laba iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaanan soo aragnay laba maaddo waxaana ay kala ahaayeen sida hamiga dadku uu noqonayo wakhtiga masiixa iyo iyadoo dadka la ogeysiinayo maalinta imaan doonta marka reer banu israa'iil loogu yeedhi doono dadka quduuska ah iyo kuwa rabbigu uu soo furtay waxaanan iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka saddex iyo lixdanaad ee kitaabkii nebi ishaaciyaah mawduuca cutubkani uu ka hadlayo waxa weeye ciqaabta kutumashada iyo weliba isagoo cadhaysan in sayidku naxariis soo xusuusan doono lixda aayadood ee cutubkan ugu horraysa ayaa bilcagsi ku ah qaybta dambe ee cutubka waxay u muuqataa in labada qaybood ee cutubku ka kooban yahay inaanay israacsanayn waxaase la ogsoon yahay in ciqaabta dabadeed boqortooyada la taagi doono oo waana sida ilaah uu u shaqeeyo marka hore dembiga ayaa wax laga qabanayaa marka xigana naxariis baa imaanaysa oo la helayaa nebi ishaaciyaah wuxuu ku sifaynayaa markii hore ee uu yimid sida ku qoran cutubka saddex iyo kontonaad aayaddiisa koowaad markaasoo nebigu uu lahaa isagoo tilmaamaya masiixa bal yaa warkaygii rumaystay oo yaa gacantii rabbiga loo muujiyey waayo isagu hortiisuu ku koray sidii geed curdun ah iyo sidii xidid dhul engegan ka soo baxay oo kale isagu suurad iyo qurux aynu ku fiirinno toona ma leh oo qurux aynu ku jeclaanno laguma arko waxaa laynoo soo sheegay inaan qurux iyo suurad aynu ku jeclaanno aan lagu arag balse cutubkan oo ka hadlaya imaanshihiisa labaad wuxuu lahaanayaa suurad iyo qurux horay baa laynoogu sheegay in marka labaad ee uu masiixu soo noqdo ay imaan doonto maalintii aarsashada ilaahayo isla sida ilaah uu inoo caddeeyey waxaad haddaba isku barbardhigtaa waxa ku qoran kitaabkii nebi ishaaciyaah cutubka kow iyo lixdanaad aayaddiisa labaad iyo injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan haddaba lixda aayadood ee ugu horraysa cutubkan saddex iyo lixdanaad ayaan lagu arkaynin wax la jeclaysan karo waayo waxaynu arkaynaa carada masiixa oo lala barbardhigay sida mid wax ku tumanaya isagoo caraysan oo xukun ridaya dabadeedna qaybta labaad ee cutubkan ayaa laynoogu sheegayaa jacaylka naxariista leh ee ilaah ee laga dhex muujinayo masiixa markii uu u yimaado kuwiisa iminka dhegaystayaal bal aynu ku horumarno maaddada ugu horraysa ee ah ciqaab sida canabka oo kale laysugu tumanayo si bal ciqaabta khatarta ah aynu wax uga ogaanno ayaannu iminka eegaynaa baalka sagaal boqol iyo sagaal iyo afartan ee axdigii hore cutubka saddex iyo lixdanaad aayaddiisa koowaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan yuu yahay kan edom ka soo socda oo dharka cas basraax kala imaanaya kan dharkiisa ku quruxda badan oo weynaanta xooggiisa ku soo socda waa kuma waa anigan xaqnimada ku hadla oo inaan wax badbaadiya u xoogga badan haddaba masaal ahaanba aayaddan waxa ku qoran loo soo qaadanayaa kuwa wax iska weydinaya kan ka imaanaya edom ayaa waxaa saaqaya murwadiisa iyo quruxdiisa wuxuu ka imaanayaa edom iyo bariga oo meel kale ayaa waxaa laynoogu sheegayaa in cagtiisu ay taaban doonto buur saytuun oo dhanka bari ah edom iyo basraah waa meelo la garanaya oo dhulka ka mid ah hase yeeshee edom waxay u taagan tahay jidhka iyo bini'aadanka dhulka jooga waxaanan inta ku arkaynaa ciqaabta dadka dunida ku soo degaysa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa kitaabkii nebi ishaaciya cutubka saddex iyo lixdanaad aayadda labaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan bal maxaa dharkaagu u cas yahay oo labiskaagana maxaa loo moodaa sida dharka kan macsarada canabka ku joogjoogsada haddaba beryahaas dadku markii ay canabka khamriga laga sameeyo ay burburinayaan cagaha ayay dhaqan jireen markaasay ku tuman jireen canabka si loo burburiyo ama loo shiido markaasaa dharkiisa waxaa ku hallaabaya canabkii uu ku tumanayay oo wuxuu u ekaanayaa sida mid dhiig ku dhex jira waxay dadkuna arkayaan in dharkiisa oo dhan uu dhiig leeyahay isla sida kan canabka burburiya oo ku tunta markii la shiidayo bal haddaba aynu horay idinku sii wadno meeriska cutubkan saddex iyo lixdanaad oo aan eegno aayadda saddexaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan kaligay baan macsarada ku tuntay oo dadkiina qofna igalama joogin waxaan iyaga kula tuntay caradayda oo waxaan kula joogjoogsaday xanaaqayga oo dhiiggooduna labiskaygu ku firiirsan yahay dharkayga oo dhanna waan ku wada wasaqeeyey haddaba dhegaystayaal duqaydii hore ee kiniisadda ayay la ahayd in lixdan aayadood ee ugu horraysa ay quseeyaan imaanshihii koowaad ee masiixa waxay la noqotay in kan canabka ku joogjoogsanaya uu yahay masiixa markii la dul saaro isku tallaabta haddaba tarjumada noocaasi ah ma waafaqsana waxbaridda kitaabka waayo waxaa halkan laynoogu sheegayaa in dhiiggu aannu dhiiggiisa ahayn waase kuwa cadowgiisa ah ee dunida jooga waxaana taasu ay dhacaysaa maalinta aarsashada sidaan ku soo barannay qaybta ugu dambaysa ee kitaabkii nebi ishaaciyaah waxaana taasu ay qusaysaa oo keliya imaanshaha labaad ee masiixa markaasoo uu carada kula dhici doono fallaaganimada dunida ka jirta sayid ciise masiixna wuxuu taasi caddeeyey markii uu sinagoogta naasaret ku tiilay soo galay oo uu akhriyey qorniinkii nebi ishaaciyaah cutubka kow iyo lixdanaad aayadaha kow ilaa labo sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afaraad aayadaha siddeed iyo toban ilaa labaatan sayid ciise masiixna wuxuu daadiyey dhiiggiisii markii koowaad ee uu dunida yimid markaa sawirkan halkan ka muuqanaya ma ahan in masiixu uu daadinayo dhiiggiisa waa sida ku qoran cutubka saddex iyo lixdanaad aayadda saddexaade hase yeeshee waa sawir naxdin leh oo lagu ciqaabayo dadka fallaagada ah ee had iyo goorba mucaarada injiilka nabadda ee insaanka oo dhaniba lahaayeen waxaa haddaba laynoo sheegayaa sida ku qoran aayadda afraad ee isla cutubkan waxa keenay ciqaabta oo qorniinkuna wuxuu leeyahay waayo maalintii aarsashadu qalbigaygay ku jirtay oo kuwaygii aan furtay sannadoodu waa timid haatan sida aynu arkayno wuxuu u imaanayaa inuu daa'iman u soo furto kuwiisa si looga badbaadiyo xasuuqa arxandarrada ah ee lagu hayo welibana taasu waa ciqaabta dhulka ama dunida saaran waxaana lagu tiriyaa in maalintaasu ay tahay maalintii aarsashada
adigoo samaada jiro ifkansoo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkansoo saldhiganba kutubtiisanaaye udbanogu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r org amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sarreyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin